bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamin fayl ha ka dhawaada warka hamingnimo ee warsan qodobada shalgadiisan warkaan hamingnimisin ka dheega doontaan yamayba ku mid ee guddoomiyaha degmada xudur oo kuwarbi xaalad degmadaas xildhibaan cabdiraxmaan odawaa oo baaqandiri madaxda dowladda may kuwada hadalleen wasiirka dastuurka iyo dogga magaalada muqdisho qodobo linku hadali kulanka minka sare madaxweynaha hirshabeelle oreed hankanagadi magaalada jowhar dowladda oo ka digti fatahaado horle oo ku dhihi dalka soomaaliya dowladda oo bilaawtay imtixaanka ruqsad biyowka nootaayada qabaaraadka banaanka warkaan hamiignimisin ka dheega doontaan wina sinkaxayn iyo waliba ku mid ee madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo xarig ku jari magaalo ninka magadari xujada ilbaxnimada
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiignimo talaada ee taariikhdan iyo ka eedanta sideeda bilo disembar labada kun tomiyo sagaalka waxaana saytina may bahaayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garoowa u sugiyo fidsan oo intaas in gujeediyi doonaan oo qaalid cabdi ah ka bilaabnay guddoomiyaha degmada xudur yowmayba usu ku warbiyey xaalada guud ee degmada xudur sida warbixintu ninka fiiriyow cabdulaahi cabdiraxmaan guddoomiyaga degmada xudur ee xarunta gobolka bakool mad maalan amed iyo idaacadda warsan sheegay in degmada xudur iyo anjarna maxkamad welibana uusii sheegay in degmada laka bilaabay barnaamij isxilqaan e oo tomay shantii bili lahadhaafi nofembar iyo bulshada iyo maamulka degmada xudur iyo ka bilaaban meelasoy silandhasa maxkamadda xudur
maadaama maxkamadii wile barnaamijyadan gudoomiy wasiirkan cadaalada masalahan garsoorka ka ku jira john oo maanaa barnaamijyada ilaa tomisha maalmood deelanka muxuugi barnaamijyadaas wayna ka barlameyna sarkaan laka suubi maxkamadna maadaama adeega garsoorka la muhiima yahay deegaamada maanaha qaabkaas waktiga ilayn nasiiba sanaga ini maanaa waktiga ka beegma qaabkaas waa qaabkaas ilaa ilaan waa waktigii ilaanka talagaleya la bilaabe wakti jeefaa sanaga hada barli hata barlan hata dhamaatay november kowti mise tumishanti meelahaas ayaa maanaha sarkaankaas la bilaabay solutionkaas ku jarna runtii dadka deegaanka barnaamijyadaas maanaha aniga qaabkaas la suubi qaabkaas oo solutionka badani dhinaca waxyaalaha laka dhisa badi dhagaxii iyo aradii sida baabuurta oo kale aniga sarkaankaas kuqib baadnaa walaashiidkeena badi walaasheena badi dagaalana lambulo barayse ilayaa ku baado ninka taakuleeya maxkamadaas maadaama deegaanka maxkamadan ku jarne dadkii dadkii maxkamadihii roogan laakiin xafisyadii maxkamadii endhasanaya barnaamijyahaasa la koorliyi arrintaasa ku jarta run ahaantii oo muhiimadeeda leh waan deegaankana qiimo badan guddoomiye madmaalan amed ya sheegay inay sidoo kale iyo wadaan qorshayaal kale oo diblanka dhisaw xarumo badan oo ka yaala degmada war badan deegaankan ku furi ballan qaad oo manaha kor ile daraasta manaaran kooya nafsatay daraasiimana hogaamiyow oo ilin ku hadlay wasiiri iyo intuu dowladda koonfur galbeed dhammaantay kuwada hadlaya jari oo maadaama maamuladii konsalkii edhasi degmadanka number kow maamuladii edhasi nagati wayeed maanaa leeneska taakidii muslim ku hadlay barnaamijkaas shaqaalin ku hadlay ani degmada hosur la hormariyay degmooyinka kale ka daydaano sadanka ogolaadaan dadka ani degmadaas konsalsuubitaas degmadaas manaa iyaga warta oo ilakamri inka dambayntii guddoomiyaga degmada xudur mad maalin amed iyo ankabaaqay bulshada laamo amniga iyo maxkamadda sare iniyo isla wada shaqeeyaan si guulo lanku deera amniga
wayban ka baaqane ulmasaan jeediyaane way aragnan lenaa ani nimanka nabadjidkiya nambarkuusu qubdan war kasto maamul maanaa shacabkaas salow bas shacabkaas daneeyow nimankan nabadjidka iyo cadabadka eh cadabadaas mayla ku bahay madi nimankan nabadjidka laysu qubada umada ka baaqane markase shacabka iyo ciidamada iyo dowladaba maamulada miya ka tiri waan waybaan ka baaqane anigan isku dalada tan iyo lagudban waa nimankan hantii hati galan maanaha gargaar oo helanan nimankan garabta naayad maanaha ajnabiga way baneenaan nimankan nibajiidka la degaananin meesas unruuna la degaananin usuqobnan war kasto un maanaha dhibaatan yahay golooman nahay jiiska furunahayna oo maanaha liiska furow waxyaalahaas oo dhan way kooyaan madi nimankan nibajiidka la degaananin hadalka guddoomiyaga degmada xudur yakooye iyo oo dhowaan degmada xudur use booqasho kasaadi wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya siusan dhesa garsooryaalka maxkamadda gobolka bokool iyo haan degmada balse degmada iyo anjarna wal maxkamad e
yadii eedan waasanyo cabdulaahi cabdiraxmaan faahfaahin iyo maybayaha kubahahaytee banaanbax ku dhihi degmada buulo berada ee gobolka hiiraan warkuuna magaalada beledweyne iyo maybah ninku diray weriyaagana bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka dhiga degmada buulobardi ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey sababta keentay inay banaanbaxa dhigaan waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay caalamka waxaan u sheegaynaa oo dowladda federaalka u sheegaynaa hirshabeelle waxba nooguma taal waata dabka nagu shiday waata dadna dhibtay waata na shiday biyobaxa idaa nooga daran roobka ayadaa nooga daran wax alla waxa la keena ayadaa nooga daran war hirshabeelle waxaan dhahnaa nadhaaf hirshabeelle maxaan dhahnaa nadhaaf war hirshabeelle nadhaaf markay odayaasha inay xirxirayeen sababta ay ku xirayeen maxay tahay taa waxaan ugu gudbiyey reer jabuuti markaan u soo noqdo buluburto buluburto aayaheeda inay ka tashato idaa u taagan buluburto loo tali maayo buluburto talamarab muddo badan waa loo tali ninka la yidhaahda caadla muddo badan waa kututuntay buluburto wax iska helay allah u calfo hiiraan ninka kutuntuuhayo oo ku dheelaayo oo afar iyo labaatanka daba taagan caadla waa ninka la yidhaahda maxamed cabdiwaare iyo ninka la yidhahda kii madaxweyne ku-xigeenan ahadaa isna oo isku famil ayiin sida caata waxaa looga dhigaya waxaa looga dhigaya qaban caliguudbaada oo labada xubnood isku xigta lagu iskugu xijiyey dhibka oo hiiraanaa la iskugu xijiyey sababtaa beledweyne buluburto jallaqsa inay dhibaan keliyaha loo sameeyey saaka waxaan mudaharaad ka nahay oo dhibaato lagu haayo oon ku soo bannaanbaxnay dhibaatada hirshabeelle lagu haydo hirshabeelley dhibaatada naga dhaaf xaadlow dhibaatada naga dhaaf adii joohiraa kuu nabada adii guddoomiye ku-xigaankaaga cali guudlaawe joohiraa idiin nabada annagana waxaana dhibay oo aan qaryo adduun loo sheegtay kursi laaliisha oo laba bilood kadibba nin loo soo diraa iyo kuwo lacag ahoo lala wareegaa hirshabeelle waxaanu sheegaynaa oo reerjoohiru sheegaynaa maanta kadib dhaqaale buuliburto laga soo aruursho inayna hirshabeelle hotaal ku seexanayn hirshabeelle inayna dhaqaale buuliburto ayna ku seexanin hoteelaanu sheegayna waxaan leeyahay nimanka wasiirada xildhibaanyada oo la soo diray oo dabka buuliburta si fiican uga shiday oo hoteelka jiifo lacagta ku cunaa lacagtaas soo siideen ayagaa idii cunihaa imawga xamba idiiguma qaban ree buuliburta waa kuwaan ayagay taladu gacanta ugu jirtaa ayagay ka godaa ayagaa wax walba awooda awoodda allah iska leh ilaahay intii ka sokaydo ciday ke sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka soo hor jeedaan in laysku diro dadka ku nool degmada buulobarde waxayna baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya
dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed iyo madaxweynaha federaalka farmaajo cod dheer hal sanaa qaylinayna welina war kama hayno ma waxay raaceen wasiirka boostada iyo isgaadhsiinta miyay raaceen ma raacin ma raacin ma raacin ma raacin war ninkaa naga celiya war ninkaas naga qabta waa nin soomaaliyeed hirshabeelle maaha kuwa u gaban yahay maaha saamayntiisa annagu halkaan lagu taallo muddo toban maalmood laga joogo wuxuu lahay khamiiska khamiisa imaara shan khamiisaad khamiiska soo socotaa imaara koosalkaan keena midda soo socotaan keena koosalkaan keena ta soo socotaan keena waxaad marka wiilkii jeebka ku sidoo karo wiilkana waa lagu qasbaa ragaa ku qasbaa wiilkaas wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska boostada iyo isgaadhsiinta ummadda soomaaliyeed boostada iyo isgaadhsiinta ummadda soomaaliyeed xafiiskeeda uu ka shaqeeyaa xoghaynow ka yahay war nin xoghayn ah oo wasiir xoghayn u ah oo muxuu ahayto mushaar badan qaata marka buula burdaaydoo hal kun la sii laleeyahay orod tag waxa ka dambeeya waa taqaaniin waxa ka dambeeya waa taqaaniin ma yeelayno ma yeelayno buula burta danteeday ka tashanaysaa danaheeday ay u soo bannaan baxday waxay rabtaa rabitaankeeda inay ku socoto eedi eedan maadsan iyo bashiir maalmowgii lahadhaaf iyo deegaanada galmudug dhibaato ba-an kahaaye xaybaanka lagamaga dhaba anyax kaasoo dhibaato ba-an kahaaye deegaanada galmudug islamarkaana daaqaayi walaagiyo beeradeen dadka beerarleyda may bana dhibaatada sibaaqa ku saare xildhibaan ku tirsan golo shacabka xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xasan odoba oo ku tirsan xildhibaano golo shacabka waana ku mid a musharaxiinta galmudug ya sheegeen dadadka reer galmudug gaar ahaan beeralayda use dhibaato ka haaya xayawaanka lakamagac dhawaa ayax waana linka baahanya intiba laku qabad weliba use sheegay inta ayaxun use xaalaf iyo dhul beereed fara badan oo dadka beeralayda iyo ku beeradeen dalagyo shal duwan isla markaana iyo cawshaan gudbiyeen dadka usuma talow ee reer galmudug use oo warbaahinta kala hadalay magaalada muqdisho inka baaqi madaxda dowladda federaalka iyo hay-ado caalamiga intiyo gargaar la deeran dadka reer galmudug siliin badbaadiya nolola dadka xoola dhaqatada ee anyaxun dhibaatada ba-anka haaya wasiirka wasaaradda arrimo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac iyo xafiisya kaqaabili gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud kulankun iyo weeldhadan lamada mas-uul iyo mibanku wada hadaleena arrimo reed inferiooga dastuurka gaar ahaan maqaamka caasimada muqdisho iyo ka dhex weeldhadahayta nidaamka federaalka gudoomiyaha ya la siiyey warbixin ka saabsan noocyada maqaamka caasimadda ee ka jira dowladda federaalk si adduunka aragti linku qaada gudoomiyaha ka mahadnagi warbixinta tafatiran ee yohan bandhike mayban uuse ballan qaaday intiyo si dhow in la shaqeeya doona hay-ado in xil saara reed inferiooga dastuurka islamarkaana dadka deegaanka caasimada iyo diyaariyo in ayin intiyo aragtidii oo ka beeriyaan hoolo hoolo ku dareera dastuurka golo minka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya yo kulanku weeldhada xarunta minka sare kulankii labaatanaad kala fadhiga lixaad ya use shir guddoomiye ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golo aqalka sare senator abshir maxamed axmed ajandaha kulanka yahay ajandaha kulanka yo geega mayba use haaye akhriyoog saddexaad ee hindisa sharciyeedka maybana wal ku bedelooga sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka iyo akhriyoogka lamaad hindisa sharciyeedka canshuuro fududeyoogka guddoomiyaha guddiga dhaqaalo golo minka sare senator cabdi axmed dhuxulo ya yo akhriyoogka saddexaad ee hindis sharciyeedka mayba use hindis sharciyeedka wal ku bedelooga sharciga iyo iibka qandaraasyada qaranka ku hor akhriyay golo minka sare ee b f s guddiga dhaqaalo maaliyadda ganacsiga warshado isgaarsiinta iyo dalxiiska ee minka sare yo mariyay aqrinta saddexaad ee hindhisa sharciyeedka maybana hindhisa sharciyeedka wal ku-bedelowka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka golo minka sare yo ansixiyeen iyagoo marsiiyey akhrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka wal ku-bedelooga sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka maybana ogolaatay soddon senatar maybana waldiidi ama walku aamusina ma jarno madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo geegareed inkanagadi magaalada jowhar ee caasimada maamulkaas meelase use kuma qanaay bilowga inka dambeeyey waare iyo safaro use kashalseeday magaalooyinka beledweyne muqdisho nairobi ee dalka kenya use oo kulamo la qaaday mas-uuliyiin shal duwan maxamed cabdi waare iyo magaalada muqdisho inta usu roogi mayba use kulamo la qaaday safiirado dowlado ingiriiska iyo maraykanka ee soomaaliya danjire fender iyo ambasador dollar iyo maamuuto use oo kala hadalay sidii xalwaaro linku deero lahaay fatahaadaha ka nagnagaday magaalada beledweyne iyo deegaanada deegaanayo ku mid ayin hirshabeelle saasoo kale inta use ku maqanaya jowhar iyo madaxweyne waare mayba use seeday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan use oo ku qeyb qaaday gurmad linsuubiyaay dadka use saameeyay fatahaado webiga shabeelle dowladda federaalk jamhuuriyadda soomaaliya iyo higan buutageliiday kooxo ku shaqeeya gurmadka degdega iyo talisyada ciidanka booliska iyadoo cobsi laku qabo roob mihigan oo wada dabeelo intiiyo ku qubadan dalka qoraalha kubay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyo laka sheegay in dowladiyo kudigahayta fatahaado hordhe oo ku dhihi soomaaliya iyadoo cobsi laku qabo intiiyo ku da-an roobo xoog leh dalka soomaaliya saasoo kale qoraalkii laka sheegay inta dowlad iyo heegan buutageliydii hay-ado qaabilsan gurmadka degdega iyo ku jawaabowga xaalad degdega ee dhalada koran roobabkun wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji yo geega magaalada muqdisho ka dhex furay imtixaanka ruqsad biyowga nootaayada kaasoo imtixaan in galeen ku dhowaad afartan qof oo fadaayaan intiiyo helaan ruqsadda nootaayanimada ee dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo tilmaamay inta imtixaankan usaa ha ka eediy muddo soddon sano kureed inta laka hirgeliyay si hufan waana linsimanya wasiirkiyaasaasoo kala bogaadiyay guddigii haddii yaaray imtixaankan oo ka koobanaa ilaa iyo saddex hay-adood oshal oshal ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka maxkamadda racfaanka iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed saasoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda xasan xuseen xaajiya kala dardaarami sharciyaqaanada nasiibka in helan intiyo galan imtixaanka geega hoob iyo ka guulaysadaana may mas-uuliyadda iyo qaadayana ummadda waanayo ammaano ka ata maadaamayo degmoodiyo muhiim iyo ka shir wareejiyan muwaadiniinta soomaaliyeed waana muhiimya in ata ilaalinta badqabka in laku ilaaliyo waana lin ilaaliyo sifo sharciga waafaqsan soomaaliya iyo wakhtigu mayba ka yaalinoo taayin fara badan haanase dadka soomaaliya sida caadiya inka shal wareejiyaan dugmentiyaalka sida dhulalka beero iyo han kale meelo warkaasi siin kuayaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo diniga iyo akhbaaraadka banaanka kuuriyada waqooya si rasmi an furti magaalo cusub warbaahintiiyo ka tilmaantii xoojadii ilbaxnimada casriga ah kim jong un iyo xarig xarigga cas ku jari magaalo laka maga dhabaa samjuun taasoo laka tilmaama imtiya etatoo ku mid ee mashruuca dhisme ka muhiimsan dalkaasay warbaahinta dowladda iyo waliba yee sheegtay inti magaaladun iyo qaado korta afar kun oo qoys waana yeelata midlakuqabada ciyaaro barafka iyo garooman iyo walyaabo kale magaaladun iyo xitaa hoy warbaahin dalkaasi iyo xalihiisiyaan weliba iyo kanagadaasee sheeko uun shacabka kuuriyada waqooyi oo intiyo badan sabaalnimo ba-an yoo ka noolyiin sidayoo sheegan hay-ado master kim iyo weliba use booqoday magaaladun lama sano ka hor meelase use ka shaaciyay fulinta mashruuca reed indhisooka oo eed inbalaaranay ilaa iyo hadda macad meelase intanan hanguuri waana degi laakiin magaaladun yamayba hore inka noolaya dad yar haabahaata in caddaayna tirada hore ee dadkii ka noolaay warkii hamingnam isinkula dareertan idaacadda warsan surunkuwaninkaege warkiyo maybanta sinkujeedii anoo qaalid cabdi ah dhinaga farsamada bilaal hilaal warkun warkoo lamid inta hawada reedninka kulamaana akhyaara miba sinkutabay ammaanaadla